بسم الله الحمdu للh والصلاaةu والسلاaم عlى rasuuلi الlah أma bعd waxaan kusoo jirnay taxanaheenii ahaa ayaan ka digtoonaanaa maanta haddii alla yihahdo waxaan ka hadlaynaa midka isku dira diraalaha ah oo dadka isku dira oo iyagoo isu calool fayow intuu war isaga qaado xumaan dhex dhiga namiimo marka waxaa la yidhaahdaa in hadalka dadka laga qaado oo dad kale loo gudbiyo iyadoo xumaan la doonayo iyo in dhibaato meesha ay ka dhacdo qaarkoodna waxay yidhahdaan waa in qofku uu qof kale war uu dhibsanayo uu ka gaarsiiyo ha ku qarsado marka hore warka maaragtay u sheegayo ama yuusan ku qarsanin marka namaamku waa mid dadka maaragtay la sheekaysta kadibna wixii xumaa gudbiya oo waxaan la rabin in la kashfiyo oo banaanka lasoo dhigo yuu gudbinayaa oo qofkii loo guuriyey warka loo naqliyey baan wixii jeclayn ama kii laga naqliyey baan jeclayn oo laga guuriyey ama xataa namaamka laftiisu warkani lama fiicna marka waxay yidhaahdaan marka waxaan la yidhaahdo xanta iyo isku diradiraaluhu maxay ku kala duwan yihiin dee xantu waa in qofkii laga hadlo oo laga sheego wax ku jira oo uu ku tilmaaman yahay laakiin isagu marka uu dhibsanayo marka mukhtaabkan wax xamanaya isagaa warka samaynaya marka isagaa ku hadlaya laakiin namiimadu waa maxay war qof kale ka soo fulay yaad soo qaadaysaa ood qof kale u keenaysaa adoo maaragtay in xumaan ay dhex marto doonayo qiibadan hadii leer waan ka hadli doonaa iyada maarata mararka qaarkood bay bannaan tahay ama waajib tahay laakiin waa qarad sharciga inuu jiro oo macnaha waxyaaba maaragtay sharciga uu kuu banaynayaa jira qof dacwoonayo oo kale qof munkar inkirayo oo kale arrimo lixay sheegaan hadii la yirahdo way noo imaan doonaan marka waxyaabaha dadka isku diradiraalaha ku bixiya waxaa la sheegay inay ka mid tahay qofkii wax laga guurinayey yuu xumaan la damacsan yahay oo in dhib loo geystuu rabaa ama waxaa ku bixin kara qofka qofka uu warka u gudbinayo yuu jecel yahay taasuse laakiin waa sida iska muuqatee hadduu qofka jecel yahay dhab ay ka tahay wax uu ka xumaanayo uma gudbiyeen marka qaarkoodna waa dad uun maarata faduusha iyo iska jecel oo waxa inay iska dhex dabaashaan jecel taasaa ku bixinaysa culimmaduna iskuma khilaafsana isku diradiraaluhu inuu ka mid yahay dembiyada waaweyn waana xaaraan muslimkuna iskuma khilaafsana waxyaabaha lagu ijmacsan yahay ka mid ta oo kitaabkii iyo sunnadiiba in isku diradiraaluhu uu xaaraan yahay yay tusinayaan aayadaha kusoo aroora waxaa ka mid ah nin xun oo gaaladii ka mid a waxaa lagu sheegay alwaliid ibnu lmughiira inuu ahaa waxyaabihii alla uu ka sheegay waxaa ka mid ahaa inuu yidhi walaa tutic kulla xallaafin mahiinin ha ateecin mid dhaarasho badan qofka dhaarta badan waxaa u keenaya waa sida qaalibka inaanu isku kalsoonayn inuu been badan yahay marka dhaartii buu ku kabaayaa moogta mahiinan haddana xaqiran hamaazin durid badan waa uun maaragtay xantii ka aga dhowdahay mashaa'in binamiim isku dirdirid ama isku diraalannimo la socod badan mannaacin lilkhayri khayrka diidid badan oo aan xoolaha wanaag ku bixin muctadin haddana xadgudub badan athiimin dembi badan midka noocaasoo kale aha ateecin baa laleeyahy marka khuluq xun inuu yaha meesha ka caddaatay xadiista kusoo arortana waxaa ka mid ah in rasuulku sala allahu alay wasalam uu yidhi alaa unabi'ukum alcadhu waxaan la yidhaahdo isku diradiraalaha miyaanan idiin sheegin waa namimaduu leeyahay rasuulku sala alla alay slam marka cadiga culamada qaarkood waxay ku fasiraan in laga wado dembiga aadka u weyn oo xaaraantinimadiisa aadka u weynta taas marka waa namiimada buu leeyahy rasuulku sala allah alay slam alqaalatu bayna annaas warkii oo dadka loo kala gudgudbiyo iyadoo xumaan la doonayo waxaa wariyey muslim baa wariyey xadiidka xudayfa ibnulyamaan allah ka raali noqde yaa waxaa soo gaaray in nin maaragta uu dadka warka ka gudbiyo weliba inuu madaxda u gudbiyaa la sheegay iyadoo isaga laftiisu xumaan ay ka tahay iyo inuu maarata xumaan faafiyo markaasuu wuxuu yidhi xudayfa samictu rasuula allahi sala alla alay slam yaquulu laa yadkhulu ljannata namaamun waxaan maqlay buu leeyay rasuulka alla sal ly slam aleh jannada mid isku diradiraalaahi ma galo xadiidka marka bukhaari iyo muslim baa wariyey ibnu cabaas wuxuu wariyey in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu laba qabri soo maray markaasuu wuxuu yidhi rasuulku sal ly slam innahumaa la yucadabaani labadan qofood waa la cadaabaya wamaa yucadabaani fii kabiirin wax weynna lagu cadaabi maayo yani se iyaga la tahay waxay samayn jireen lama weyneyn iyaga uma qaal wuxuu yidhi balaa waa weyn yahay dembigaas amaa axaduhumaa midkood fa kaana yasca binamiimati wuxuu dadka la dhex wareegi jiray isku dirdiridda isku diraalu ahaa wa ama alaakharu ka kalena fa kaana laa yastatiru min bowlih kaadida iskama ilaalin jirin oo najaasadii iskama ilaalin jirin oo najaasadii baa intay gaartuusan iska dhaqaynin kadib marka rasuulku sal sl muxuu sameeyey wuxuu yidhi uma akhada cuudan ratman laan qoyan buu soo qaaday rasuulku sal sl fakasarahu biitnatayni labuu u qeybiyey waa kala jebiyey uma gharasa kula waaxidin minhumaa calaa qabrin mid kastoo labadii kamida wuxuu ku tallaalay qabri uma qaala wuxuu yidhi lacalahu yukhafafu canhumaa maa lam yaybasa waxaan rajaynayaa buu leeyahay in cadaabkii laga khafiifiyo laga fududeeyo intaba ay qoyan yihiin labadan laamood waxaa wariyey bukhaari iyo muslim haddii aan u nimaado marka saxaabadii iyo salafkii waxaa laga wariyey arrintan ku saabsan cali bin abi taalib baa waxaa laga wariyey in nin uu nin ku diray yacni diradiraalnimuu ula yimid isagoo nin wax ka sheegayo ku diraaya yuu u yimid cali markaas cali wuxuu yidhi waryaahe annagu waan baaraynaa waxa aad ku hadasha fa in kunta saadiqan maqatnaak haddaad run sheegayso waan ku nacnaa waan maarata kuu caroonnaa wain kunta kaadiban haddaadse been sheegayso caaqabnaaka waan wax ku ciqaabaynaa wiil wain shita an nuqiilaka haddaad doonto inaan iska kaa dhaafnana macnaha haddii aad doonto inaan kaa cafina arrinkaana waa kaa cafinayna macnaha yani ka tanaasul waay waxa aad keentay markaasuu wuxuu yidhi aqilnii yaa amiira almuminiin iga dhaaf buu yidhi marka khalaas waan ka tanaasulay buu leeyahy cumar cabdilcasiisna saas oo kale yaa laga weriyay isagana isaguna maaragtay imaam caadila buu ahaa cali bin abi taalibna hadda waaba saxaabi weynaayo khaliifadii afaraad ahaa cumar cabdilcasiisna waa nin aad u cadaaladda ugu dadaali jira buu ahaa aad u qiimo badan oo muslimiinta dadkii maamulayay dadka soo maray kuwa ugu fiicnaa ka mid ah nin baa u soo galay markaasuu nin kale war uga keenay markaasaa cumar cabdilcasiis wuxuu yidhi in shita nadarna fii amrik haddaad doonto arrinkaada waan fiirinaynaa fain kunta kaadiban haddaad been sheegayso fa anta min ahli hadi aaya aayaddaana ku qabsanaysa in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu haddii qof faasiquu war idiin keeno iska hubsada si aadan maaragtay dad dhib u gaarsiinina oo aadan ugu khaldaminina dad dhibkood wain kunta saadiqan haddaad run sheegayso ninkan warka aad ka sheegta aad ku run sheegtana fa anta min ahli hadi aaya ayaddan kale ku qabsanaysa hamaazin mashaain binamimin kuwa lagu caaye kuwa durduridda badan oo isku dirdiridda dadka la dhex socda wa in shita cafowna canka haddaad doontana waa iska kaa cafinayna markaasuu yidhi war cafibsad baan rabaa mar dam u noqon maayo buu yidhi nin baa ku diray nin boqor ahay oo suleyman cabdilmalik la dhihi jiray yuu ku diray nin marka ziyaad bin cajam baa la dhihi jiray ninka maaragtay namiimada laga sameeyey markaasaa suleymaankiibaa marka isu keenay kolley ma inuu heshiisiyuu rabay mise inuu wax hubiyo wax noocaas oo kalea markaasaa ninkii diradiraalaha laga sameeyey yaa qofkii warka ka soo gudbiyey wuxuu ku yidhi fa anta mru'un ima atamantuka khaaliyan fakhunta wa ima qulta qowla bilaa cilmi fa anta min alamri aladii kaana baynana lamansilatun bayna alkhiyaanati waalithmi wuxuu yidhi aduu qof baad tahay waa un laba mid inaan ku ammaanaystay oo annagoo isla keligeen ah aan arrinku ugu ammaanaystay oo aad ikhiyaantay ama haddii kale warbaad iska abuuranaysaa oo been baad sheegaysaa waxaad ogeyn baad ka hadlaysaa marka wixii inaga noo dhexeeyey meel baad uga sugan tahay buu ku leeyahay oo aan ka baxsanayn ama khiyaano ama dembi qataada waxaa laga wariy inuu yidhi waxaana loo sheegay in cadaabulqabrigu uu saddex waxyaabood ka yimaado qaybu waa xanta qaybuna waa namiimada isku dirdiraalka qaybuna maaragtay waa kaadida aan laska ilaalin ninbaa wuxuu ku yiri cumar bn khadaab amiir lmuminiinow ixdar qaatila halaaati midka saddexda qofood dilaaya iska ilaali buu yiri markaasuu wuxuu yidhi warbeelka ugu dhacday waa maxay midkan saddexda dilaaya markaasuu wuxuu yidhi ninbaa ninkii madaxda aha u imaanaya ninkii ummadda u talinaya buu u imaanayaa war beena buu u keenayaa markaasaa ninkii madaxda aha wuxuu dilayaa ninkii warka beentaa laga sheegay wuxuu noqdaa marka mid dilay naftiisa macnaha waa kii isku diradiraalaha sameeyey mogta saaxiibkii uu warka kasoo gudbiyena waa dilay ninkii madaxdaahana waa uu dilay sababtoo ah dee qof hadduu qof dilo maaragtay waa naftii oo kale loo qabsanaya aakhira waa lagu ciqaabaya xasanu basran wuxuu dhihi jiray man nama ilayka nama calayka ninka warkuusoo guuriya oo diradiraalo maaragtay adiga kuu keena adigana waa kaa gudbiyaa warka marka ninbaa nin kale wuxuu ku yiri hebel oo nin meelaha maaragtay dadka u sheekeeya ama wacdiga kamid a wuxuu yiri balaayuu kaa sheegaa mar walba markaasaa kii wuxuu yiri warniyahow ninkii aad la fadhisay xaqiisi maada ilaalin warkiisi baad noo soo gudbisay anigana xaqaygii maada ilaalin buu yiri markii aad ii keentay buu yidhi ama aad iiga soo guurisay walaalkay wax idhibay aniga laakiin waxaad u gudbisaa buu yidhi inaan wada dhimanayno oon qabri geli doonno oo qiyaamo maaratayna kulminayso allana dadka kale xukmi doono inta wax kale xukmisan allah u khayr badan isku diradiraaluhu wax fiican ma ah waa wax naartii ku geynaya cadaawo iyo xumaan unbuu qofku dadkii dhex dhigaya dadkii in isku dhacaan buu sababu noqonaya waana maaragtay nooc dadnimo xumo ah waa qof makri iyo keyd iyo bele iyo munaafiqnimo ka shaqaynaya dadkii jacaylkii ka dhexeeyey buu baabi'inaya marka waa akhlaaq aada u xun maxaa marka isku diradiraha ah lagu daaweyn karaa ile waa dabeecad aada u xun waa dhaqan aada u xun waa inuu ogaadaa qofkaa dadka isku diraaya ee warka xun u kala gudbinaya inuu caradii alle u bambaxay oo ciqaab alle uu sugaayo oo xasanaadkiisa uu baabi'inaayo waxaana u munaasaba qofku inuu ceebihiisa uu fiiriyo oo uu maaragtay iska saafi yeelo ceebihiisaas waxaana loo bahan yahay inuu ogaado in xanta dadka dhibaysa iyo isku dirdiraalaha dadka dhibaysa inay uun la mid tahay sida asaguba u dhibsan lahaa marka sidee dadka kale raalli ugu noqonaya wax asaga maaragtay uu dhibsan lahaa marka wax alla wixii kugu bixinaya isku diradiraalaha iska daawe waa in sababta aad ka tahallustaa oo qofka walaalkaa ah aadan xumaan maaragtay ka ictiqaadin oo aad ka toobad keentaa malahaas xun haddii marka marka yani annagii waa inaan ka digtoonaanaa kan isku diradiraalaha moogta seen ula dhaqmaynaa dahabi baa wuxuu yidhi qofkii isku diradiraalo loo keeno oo qof kale lagu diro oo la yidhaha hebel baa saa ku yidhi lix waxyaabood baa looga baahan yahay tan koowaad waa inaanu rumaynin sababtoo ah ninkan isku diradiraalahahi waa faasiq faasiqna warkiisa lama qaato tan labaadna waa inuu ka joojiyaa oo uu ka reebaa oo u naseexeeyaa oo waxa uu samaynaya inay xun yihiin u sheegaa tan saddexaadna waa inuu alla dartii u naca sababtoo waaba qof alla uu maaragtay necabya in alla dartiis wax loo nacana waa waajib tan afaraadna waa maxay qofkii warka looga soo guuriyey waa inaanu mala xun ku malaynin oo alla wuxuu yidhi ijtanibuu kathiiran min adanni wax badanoo malada ka fogaada ina bacda danni ismun malaha qaarkiis waa dembiye tan shanaadna waa inaanay ku bixin waxaa loo soo guuriyey inuu maaragtay baarbaarid sameeyo oo waa hubina uu yidhaahdo ile tajasuskana waana loo diiday walaa tajasasuu yaa alla u yiri wax baarbaaridaas iska daaya baa alla u yiri tan lixaadna waa maxay waa inaanu naftiisii uga raali noqonin wix uu ka reebay kii isku diradiraalaha ahaa marka namiimadiisii marka yuusa sii gudbin yuusa sii sheeginba marka allagan allah naga badbaadiyo dembiyadaas waa weyn ee marar fara badan dadku ay fududaystaan oo ay u arkaan wax iska khafiifa sidii nimankii labadii qabrigo qabriga lagu cadaabaya midkood uu maaragtay way la fududeed namiimadu aad bay ula fududayd waa uu sahlanayay laakiinse waa ku cadaab mutay cadaab alqabri yuu la kulmay wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين